Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Ibraahim Xasan Baajuun ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka Ras Kamponi iyaga oo ka wada hadlay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ka jira deegaanka sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Kulankan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Ras Kamponi ayaa ka waramaya baahiyaha ugu daran ee ka jira deegaankan.
waxaan u baahanay iskuullada inaa macalimiinta mashaharkooda naga bixiyo ilmahayna sidai iskuulkaan ku eli lahayn madaaristana dhib loo fiiriyo ilmihiina madaaristadan ku eli lahayn hadal badan ma lihi waxaan leenahay noo soo dhowaada madaxda sharafta leh waa idinsoo dhoweynayna kamboni hortee imaadkay nugu imaateen waa idinku mahadcelinaynaa waxaan codsanayaa in naga warhaayo raas kaamboni uu ka warhaayo madaxweynaha wasiirada iyo xildhibaanna waa joogaa noola imaaday inuu asana noo imaado waa hadalno barnaamijkan aan ka wada hadalno oo laga warhaayo raas kaamboni naftu waa biyaa liir biyo in la helo haddaanan biyo la helin haddee nool ma jirto waxaan leenahay odayaashii waxaan nahay deegaanka odayaashii magaaladaan nahay mar kasta bulshada waxayna weydiisaa war maa ka hadashaana biyaha annagana waa ka hadalnaa ama hay-ada ha noqdaano ama ha noqdaano mas-uuliyiin jubbaland ka timaade mar kasta frintaas waa gudbinaa ilaa haddana weli waxtar ma hayn laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in saacaddaa kadib wax laga qaban doono awalan waxaan rabnaa reer raaskaamol haddaan nahay inaan helno biyamaceen biyamaceen baddaa noola miceeyo dadkaas ummadda ay ku noolaato biyaha waxaan codsanaynaa maadaama odayaashii reer raaskaamboon aan nahay in deegaankan siiba jasiiradahan ee uga dambaysa reer raaskaamboon uga dambayso in isha lagu hayo waddanka biyola'aan baahan baa ka jirto abaaraa ka jiro sidii biyo loo heli lahaa baad loo heli lahaa daawo loo heli lahaa caafimaad loo heli lahaa waxbarasho loo heli lahaa dhanka kalena wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka jubbaland ibraahim xasan baajuun ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dowlad goboleedka jubbaland iyo bulshada deegaanka ay iska kaashadaan sidii loo dabooli lahaa baahiyaha deegaankan ka jira alxamdulilah waxaa weyaan wadan usan amni ka jirin waxaa weyaan nolol ma jirto nolosha dhan waxay ku xiranta goorta laga yimaado biyaha waxa ku xiga waa amniga amni hadduusan jirin meesha lama deganaanayn inta moodaa fadhiisana moodaa shiri lahayn laakiin ani dardaarankaga waxaa weyaan weligiina walaala aadeen qabiil ma qabtaan waxaa weya in gacmo isqabsataan amidoobdaan wada tashataan talo wax walbo talo midaysanaba wax lagu dhameeya marka aad ugu baxsan tihiin fariinta waan gaarsiinaynaa laakiin dardaarankeena waxaa weeyaan isku duubanaada walaaltinimadeena wata saas ku wada socda deegaanka raas kamboni oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa ah mid muddooyinkan dambe dadka deegaanku ay ka cabanayeen baahiyo dhinacyo kala duwan leh oo ay ku jiraan baahiyaha asaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada waxaana dowlad goboleedka jubbaland ay dhowr mar oo hore gaarsiiyeen adeegyo loogu talagalay baahiyaha asaasiga ah